bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal meel kastii siin roogdaan iyo si kastoo niin dheegaaytan waliba hawada siinku laa hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reebo habeennimada sabtaha galaaso jimaaniye bahaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka aysan ka dheegi doontan oo anagu socdaalena siinkahay waliba ku mid aha beel kumida beelo degow degmada berdaale ee gobolka baay oo wacadka mari intii oon la shaqeeyo doonna golo deegaanka degmada berdaale baarna antiri madawiinaga maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimo gudo maamulkaas maysheni hantiyaasi shirka goboda magaalada baydhabo isla maraxantaadniyoha ka horjeesdan dhisowka golo deegaanka oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saasoo kale weliba aysin dheegi doontana wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadadhiya shirarka kadhiyow magaalada baydhabo isla maraxantaasna lahan ku horjeeda shirka dhisowka golo deegaanka degmada berdaala hato ka dareera sheegdayna intiisu walxaka deenka koyna shirkaasa xilli wararka qaar sheegeen intiisu baaqida shirkaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo siinkahayn faahfaahin dheeraade waliba lagu helaaye dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac jeysadii oo kadhii gobolka shabeellaha dhexe isla marxantaasna mas-uuliyaddiisa iyo sheegdeen dhaqdhaqaaqa shabaab saasoo kale waliba uuna siinhayna ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo qobodiya lan hahiridi hijaabka hanraabta wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahiday arrintaas mayku jara antilankaasi hijaab hahiridi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka jijjeexi doonna saasoo kale waliba uuna siinkahayne kulan dhugunsadow dadweyne oo la xiriiri miisaaniyadda labada kun tuman iyo siyeedka oo laga qobaday magaalada muqdisho maisheen intii wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka hata kulankaasi ka gobatay magaalada muqdisho maalinta naafada mise tiigaala adduunyada oo laga gobaday magaalada baydhabo xarunta gobolka baay taliyaha ciidanka milatariga dowladda federaalka soomaaliya weliba ku hadlaya howlgallada ka jara gudo dalka soomaaliya usugo markalena ha dhowaayi wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ee dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo qayb ku eyin barnaamijka howgantiisu dareer walibaa siin saaray waana siinla dareeri doona anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamada waliba galan wingiisii doona saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulunka warsan hamiignimo isniin haweyda aytu ehedniye baasta aragdaniya ka eedanta sadiida bilo lamiyo tobanaad ee diseembar sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaalu idaacadu warsan u farsamada b k waliba si toosan inkula dareertana seetu iseed dhibic lama aalada satellite iyo live streamka adduunyada meel kastiisin ku roogdan waliba san leh hamiin fay beel kumida beelo degow degmada berdaale ee gobolka baay oo wacadka mariya anti oon la shaqeeyo doono oo wasaaradda arrimo gudo ka adkaysata dhisowka golo deegaanka degmadaasi xilli beelasiya kuma qanto golo deegaanka ya sheegan antiyo oon la shaqeeyo doona laakiin ha nagada doona waliba ku hormaraane faahfaahin dheeraada iyo waliba ha kubaahaytee dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac jeysdi oo ka dhig gobolka shabeellaha dhahay isla maraxantaasna mas-uuliyaddiisa iyo sheegdeen dhaqdhaqaaqa shabaab xiraabti hora iyo waliba ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa shabaab iyo wadadan galena gaare cabdibilahay oo maraay deegan hooskooyow degmada balcad gaar ahaan meelilankasow haan sheekh ama faaraha golooley ee gobolka shabeellaha dhaha weerarkaasi iyo waliba la sheegay intii khasaare dhimasho iyo dhaawaca ku deri ciidanka dowladda federaalka soomaaliya goobjooga rooga deegaanka dhibaatadaasi ka dhiidi iyo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo usugoona faahfaahi walow siin loo jeeha ka argi waa mahadsan tahay ciidamo ka tirsan dawladda oo kasoo baxay balcad oo ku wajahnaa johan qarax loo miino loola aasi xaanshikh barsadi ciidamo kaloo burmud ah kasoo baxay balcad dagaal toos ahaa meesha ka bilowday muddo markoo dagaal ka socday shabaabkii meesha way ka baxsadeen ayakana khasaaraha soo gaarayaa lagu xaqiijiy soo gaariyaalayidhi shabaabka ciidamada dawladdana waxaa ka gubtay hal cabdibilo shan askarina way ka dhimatay oo ku jiro nin taliya oo la yidhaahdo maxamed shabaabkan waxaa la ii sheegay inay meelid ay wateen ay qaateen markii dagaalkii ay ka cararaayeen dagaalka markii oo dhacay kadib ay ka looga awood ronaadin meeladkoodi iyo dhaawacooda way qaateen ciidamada dawladdana shan askariya oo ugu dhimatay meesha dagaal culusaa ka dhacay meesha ma ahan waa balcad iyo jowhar wadada isku xirta waayo marka haanshiiqaa la yidhaha isgooska iyo gurley u dhexaysaa marka khasaaraha hadda shan askari oo ciidamada dawladda ka dhimatay iyo shabaabka hadda inta ka dhimatay lama xaseejin karo waxooda way qaateen marka sidaasoo u dhacay weerarka haanshiiqna hadda ma aha mid ugu horeysa intahaa intahaa jeer ay ka dhaceen weerar noocan oo kale ah waa meesha waa meel wada waayo hadda meel hadda ciidamada dawladda ay gacan ku hayaan ama aha ciidamada dawladda balcad ay kasoo baxaan markii ay rabaan inay tagaan juhar oo kale wadadaas ay isticmaalaan marka kuwa kale laba tuula kaga dhawa labada tuulana hadda ma ahan meel ay ciidan joogaano marka wadada noocaas oo kale ay maraan ciidamada shabaabkana marka waa ay bir tilmaameysadaan dhanka galbeed oo laamigay jiraan shabaabka ayakana oo meel noormareere la yidhaahda iyo meelahaas ay weerarka kasoo qaadaan ee ciidamada dawladda ay la beegsadaan qaraxyada iyo dagaalka tooska oo sida nooca oo maanta dagaalka dhacay oo kale maya maya maya meesha hadda wax shacab oo ka agdhawaay ma lahan waa meel wada ah waayo oo ciidamada dawladda ay isticmaalayeen marka hadda wax shacab oo hadda waxdaas hadda dhibaata ay soo gaarta hadda aan oo lee sheegay ma jirto labada dhinac dagaalka dhexmariyo dhimashada ay ka dhexmarta kadib maahine waa hagaag dhugusidii halkaas weliba ay goobjoogo rooga meele dagaalka ka dhi isla maraxantaasna faahfaahin iyo wala hindhoojay ka aragi ninku warbiyay
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnimay daayir adina tanjeed daarudawa hospital usumay daarudawa hostal leyli lema ifola isbitaal daawo ngyaalo wamay way diin dirikow diinlay bilawshawa doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hosbitaal
weli waliba la dareertana barnaamijka kulanka warsan weli hanin dareera beelkumida beelo degow deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada berdaale oo diidi intii la shaqeeyaan golo deegaanka degmadaasi intiio kuma ganyihin shirkaasi golo deegaanka iyo wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed oo arrintaasi ku hadal iyo hanin dareeran laakiin weli waliba kasii jirna ciidanka dowladda federaalka soomaaliya weliba gobodeena lanhahiridi hijaab iyo hindhashareer sida wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya iyo faahfaahidi wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale yaa markanka horeyd wali sheegay intii tan iyo wali ku dambooyey qarahii zoobe dowladda federaalka soomaaliya iyo haska dhiibayeen dhaqdhaqaaqa shabaab konton iyo afar ka tirsan dhaqdhaqaaqa shabaabna ilaa markaasi has dhiibeen siduusa dalkan dhigi saasoo kale wasiirka waliba uuse sheegay intii howlgallo shal duwan oo yasuubiyeen ciidanka amniga sidaas oo kale galantaha ka dhikeen lihidun iyo sadi kumid ee dhaqdhaqaaqa shabaab isugu armoogasiyo lanka laagobadii la sheegay faahfaahiyaay waliba hadaladiisi kumid tahay
waxaa marmadoonto ah markii dhacan way dhacday afar iyo tobanka oktoobar inay isu soo dhiibin konton iyo afar ka tirsan nimanka xagdaryaasha ee shabaab ah waxaa ciidamada qarabka sida qaybahooda kala duwan ay gacanta ku soo dhigeen tira lixdan iyo saddex ah oo gacanta hadda ciidamada dowladda ku jirto midda ugu dambaysay xalay waxay ciidamada qarabka sida gacanta ku dhigeen nin iska dhigaayo gabar oo wata hijaab aa gacanta ciidamada soomaaliya gacanta ku dhigtay marka waxaan rajaynayaa aanna ka barayaa inay u mahad celiyaan ciidamada soomaaliyeed hal habeen soo jeedo waanu mahadcelinayaa
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahay dhatiya bermakatuma maasa mandhatis qashin buu hono martale ka soor ismuujmuujaasalaymaama mahadsan ogaw kalaan been ema ee kuu sow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaaday qashin heray inboobsiike hay kambanigaas clean nation kambani u subu nadaafadda lan hel saari clean nation
dadweynaga oo la xiriiri miisaaniyadda labada kun toban iyo sideedka yalla ka qobaday magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle iyo weliba geebkiisu ku qiib galay kulunlaka dhugusday dadweynaga iyo miisaaniyadda labada kun toban iyo sideedka guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo weliba su-aal si toos ah caalamka lanku daawada ay weydiiyena mas'uuliyiinta wasaaradda oo horarkahay wasiir bayle barnaamijka dhowrsadowka dadweynaga ee miisaaniyadda labada kun toban iyo sideedka iyo waliba saas oo kale su'aalo qayb ku hayay dadweyne ku dareeri bulshada qayboja shal duwan ee fadaayi antiyo helan warbixin mise macluumaad ku turjumow sababta kor miisaaniyadda ee adeega bulshada sida walbarashada iyo caafimaadka wasiir bayle iyo waliba markii kulunkaasi dhamaaday warfideenkan akhriyay qodobada iyo saas oo kale kulunkaasi wala muhiimadiisa hayti
macdadka lasoo saaro waxaasina waa waa budgetka kaasi inaga markaakan inooma yaalin inoo yaallaan waxaa weeye ta ah sidee mishaar in loo bixin karaa sidee layrka duuliyaha loo bixin karaa sidee gaarigaas loogu shubi karaa sidee xataa gaari loo heli karaa lagu socdo waxaas haynagu aan emphasis-keenu kaasu yahay leanna waxaan haynagu unbaa unbaan xukumaya markaa saddexda qaybood ay u qaybsataa waxa weeye qayb innaga naga timaada jeefkeena ka timaada oo dakhliga gudaha laga soo ururiyey ah oo aan ku faraxsanayn aan idiin sheego haba yaraatee ay soo kordhaysay aan idiin sheego iyo iyo mid aan ku sheegno anagu kab kabka lagu kabayo miisaaniyadda lafteeda oo isla kharashaadkanuuna kabkaasa iyo mid mashaariica oo meelaha kale inta ka yimaadaan gaar ahaan ka yimaada baananka iyo ma garanaysa baananka waaweyn iyagana la yidhaha waa mashaariic dee iska iska iska gooni ah oo iyaguna si kale u garab socdaa saddexda qaybood bay tahay saddexda qaybood markaa sanad kale imika inoo soo dhammaanaya laba boqol iyo lixdanka boqol iyo toddobiyo soddon waxay ahaayeen waxa gudaha kasoo baxaya ilaa afartanna waxay ahaayeen waxaa laynagu kabayo kharashkaa socdaa lagu kabayo inta intaa kasoo hadheena waxay ahayd mashaariic bay ahaayeen mashaariic bay ahaayeen waxaan isleehay inta weynka gabagarow ayay ku dhow yihiin saddexdaa qodob waxaa aada iyo aada in isha loo saara ah qodobka hore oo dowladdu waxay ka dhisan tahay waxa weeye lacagta adiga jeebkaada kaa soo baxda aada wax ku qabsato taasaa adduuda ku tashata ya dadka dalkaalihi lacagta ay soo saaraan iska soo ururiyaan dad mas-uule u dhiibaan kala xisaabtamaan ya ee sidaa loo loo looga wada hadlo la yidhahdo intaasoo intaasoo waddaan dhisaynaa qarashka idinka idinkeed baan ka dhisaynaa intaasoo hospitals baan dhisaynaa lacagta idinkateed baan ku dhisaynaa intaasoo jaamacadood baan dhisaynaa sidaa loogu heshiiyo ee adigoo aan cidna debakawo warqabyadaada adigu jeelkaa ka keentay baa dal ku dhisma waxa laguu soo tuuray in lagu daba lagu daba joogo ama inta lagu yidhaahdo bajad garaysan wakshiye laguma sii waayo waxaan inoo ku socona waxaa weeyaan waxaan inoo ku socona waxaa weeye waxaan filayaa waxa weeyaan mr chairman guddoomiye inaan imika ku dhownahay saddexdaa koonfooradeen idiin sheegayba qaybood idiin sheegayba aan aan si fiican ugu dhownahay ka ugu importantay waxa weeye ka aan idinku sheegay boqol iyo toddobiyo soddon oo ay tahay inay gaadhno inay gaadhno ay tahay nafteenna qanac waan qanacaynaa haddaan kaa gaadho marka hore oo innaga inoo tahay ma garanaysaa inaan inaan yoolkaan doonayna gaadhnay tan labaadna adduunyada inoo qaadanaysa inaan waxaan sheegnay fulin karin ya leanna sanadka bilowgiisa baan ku nidhi lacagta annagu gudahaan ka hes garaynayna annagoo markii hore ahayd boqol iyo labiyo toban sanadkii sanadka hore boqol iyo labiyo toban bay ahayd waxaan nidhi sanadka waxaan doonayna gaadhsiino boqol iyo toddobiyo soddon arrimahay ka jooga ma gaadhsiinayna ma nidhi waa soo wadna wadna wadna waxaan u malaynayaa anigu imika wax yarbaaba kaadhay sanadkii bishanaa kaadhay imika labada maanta anigay gaadhaynaan u malaynaya boqol iyo boqol iyo toddobiyo soddon malaa milyan iyo waxna dheeraanayn ilaahay sidaasa ka barya in gaadho haddii kale waa waa waa baniir jabayna dad badan oo carariyey carariyey carariyey baa iyagoon meeshii gelin dhacaya marka taasi horta taasa hoosta laga xariiqaya taasa important waxaa dad kale noogu daray annaha waan dareemayaana imanay waxaan ahayn nagu hayn ay iskeen marka muhiimaddu waxa weeye marka budgetkaasi muhiimadda dowladda nabad iyo nolol ay dhigatay programkeeda ah inuu amnigu kow ka yahay waxyaalaha lagu isticmaalayo amnigu inuu kow ka yahay baa yaa yaa ayaa ayaa ahimada muhiimadda ugu sarreysa waa amniga ta labaadi waxa weeye kharashka ku baxaya dakhli ururinta lafteeda wada u baahan maal iyo murdu baahan ururida lafteeda wacyigelinta socdaalka soo ururinta ishabaynta sida sida habka loo ururinayo habka loo xafidayo iyo habka garanaysa lacagta loo isticmaalayo shaqada ku baxaysa iyadoo ahmiyada geedi socodka muxuuha doorashooyinka iyaguna waxa weeye arrin aad iyo aad jiddigeena inooga wada go-an haddaan soomaali nahay ya laba laba kun iyo labaatanku markay yimaadaan inaan inaan isdooranno habkii isku dooran la hagaano waxyaalo badan baa ka sokeeya marka waxyaalaha badan ee ka sokeeya khariskii gelayay ayaa isaguna muhiima xoojinta habka maaraynta maaliyadda iyo iyo guud ahaan maamul wanaagga dowladeed kharashka ku baxayaba isaguna ayaa isaguna aad iyo aad u muhiima iyo dib u dhiska dalka wixii laga gaari karo intaa lacagtaas inta loogu talagalay intaasoo badan tahay ee amnigiinaaba qaadanaya lacag fifty percent ka badan oo qaybihiisa kala duwana ayaa ayaa wax badan qaadanaya distoorka dhisidiisu waxay ka mid tahay arrimaha aan soo sheegay labaatanka bay ka mid tahay oo iyagana aad ahmiyadda loo saarayo marka budgetkaas isagoo kaasa oo halkaa joogay oo aan ku dhownahay in kale inaan inaan si fiican soo gaarno marka oo daras baan samaynay sanadka soo socda isaguna wuxuu yahay halkii kaasi ka ahaa laba boqol iyo lixdan laba boqol iyo toddobaatan iyo afar dhibic lix ayuu yahay afar iyo toban milyan ayaa kusoo biray afar iyo toban milyan waxaan u malaynaya inaanay wax badan hayn marka nationkan dhan la eego laakiin dee ilaha dhaqaale waxay naga soo gelayaan ayaa aada u kooban waxa kale oo i think aad in loogu farxo ah qaybihii aan idin sheegay qaybta dakhliga gudaha inaga soo gelaya ayaa si fiican u kordha marka taasi kordhaba wixii kale waa soo yaraynaynaa si aan inagu u gaadhno isku filaan waxa kalena aan aan aan gelino dakhliga aan gelino muxuu ahaa inaan investmentka aan dalka di gelino ayaa ayaa ayaa markaa loo baahaya mar alle markaa ka soo badiso tan waxaad markaa u duweysaa dalka dib u dhiskiisa dib u dhiskiisa ayaad gelaysaa markaa taasi way soo kordhaysaa halkay tahay boqol iyo toddoba iyo soddon
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna eegango aadaneygan baahanyi afla isbishaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo aflaha isbishaaristi hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowla ka balaga idlay ku dhuuridii oloolalay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebagaa qaba ilow ideeg caafimaad oo kumbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan hoo eta aflah specialist hospital
iminka wax waagaag dhegeystayaal barnaamijkii kulanka warsan qeybo jeydhati iyo sitoos aanla dareertan waleenin dareere beelkumida beelo degow degmada berdaale ee gobolka baay oo sheegay intiin la shaqeeyi doono golo deegaanka ee laha ka dhisi doono degmadaasi ilaa maayo kumoginyin golo deegaanka waana ilaayo hatalahanka darna waana ku dalbadi madawiinaga koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimo gudo anti arantaasi reedlan fiiri saama qiibsigana si haqeelan suubi iyo wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadlay arrintaasiyo arrimo kale yaa weli hanin dareer ah dhuguynsadayaal meel ka siisin roogdan waliba sanglanaha miifayl magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada b k u aalada satellite-kiyo life streamka adduunyada meel ka siisin ku roogdan si toosa iyo ninku dhuguysadaytan taliyaga ciidanka militariga dowladda federaalka soomaaliya iyo guddiga amniga baarlamaanka federaalka soomaaliya xuseen carab ciise oo lamaadaba siin isla jaraan ku hadlay howlgallada ciidanka dowladda iyo kuwadan gudo dalka Soomaaliya ya waliba sheegana anti howlgalladaasi si faylan dareeran waana wada shaqeeyay doonaan wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhiga iyo laamo ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya taliyaga ciidanka oo hadalka ka hormariya ya sheegay intii isla qabsi handhaa gala doon usi wasiirka mar kalena hadhow ay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka lamada mas-uul oo siin isla jara meela siin ku hadleen waliba hadalladii kumid tahay
marba siya laga helayo waa iskhilaafeen ayagaa isdiidan ayagaa wax kale sheegahaya marba siyaas waa dhammaan doonaa si aan u dhammayno waxaa la rabaa inaan war isku mida sheegno oo waxaan isku ognahay haddii wasiirku uu tago iyo haddaan anigu tago labadaba inaan anagu nidhaahno waxa weeye labadaas sanood baa nahay oo saa isugu dhegan taasaan rabaa inaan u sheego muxuu ahaa saaxiibada iyo walaalaha na cawinayay hawsha taalla oo amniga u taalla oo gaar ahaan u taalla xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga arrin sahlan maahan laakiin waxay u baahnaan tahay waxay u baahan tahay isku duubni iyo midnimo iyo wadajir bay u baahantaa saan u sheegayba taasaa looga bixi karaa hay-adaha kale oo ay ka mid yihiin guddiga difaaca guddiga difaaca ay ka mid yihiin waxaan la yeelanaynaa wada shaqayn dhow ayaan iyagana la yeelanaynaa waxaan kale oo rabaa inaan u sheego marti sharafka halkaan timid waxaa yacni ragaadiyey oo mar walba cabsi laga qabaa waxa weeye yacni xagga musuqmaasuqa wax isdaba marin iyo maamul xumo iyo yaa soomaalida waa nalaku xantahay waa ognahay in saas nalaku xanto laakiin waxaan rabnaa dowladaha inaan u ballan qaadno waxa aada nagu caawintaan wax meel fiican ka soo baxay noqohayay noqon doonaan oo u meel mari noqda oo ay dalalkooda u sheegaan wixii ayna siiyeen inay meel fiican mareen si fiicanna loo maamulay saasaan haddii ilaahay yidhaahdo iyagana aan u ballan qaadaynaa wixiina la siiyo hadday hub tahay iyo hadday muxuu ahaa taakulayn kale tahay iyo hadday muxuu ahaa noocyada kala duwan oo taakulaynta tahay waxaan gaarsiin doonaa meeshii loogu talagalay haddii ilaahay raalli ka dhigo laakiin caqabado badan baa naga hor imaan doona wax badan oo aan noo sahlayn baa jira inaan sidii aan rabnay inaan wax u qabanno marka intaasi waana loo dulqaadan doonaa laakiin wakti dheer ma noqonahayaan wax unbaa tilaabo fiican baan qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo marka aad baad ufara aad baad u mahadsan tihiin wasiir waxa weeye soo dhawow aad baan u faraxsanahay inaad wasaaradda maanta la wareegto xilkeedii waxaana uu kaa horeeya waxa weeye saraakiisha iyo ciidanka iyo anugu aan mas-uulka ka ahay inaadan muxuu ahaa oranin ayagaa waxaad qaban lahayd maaragtay muxuu ahaa ama kugula shaqayn waayo ama kaa hor istaagay arrintaas lagama suurto gasho haddii ilaah yidhaahdo marka waxaad waa mahadsan tahay hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhiga colaad oo asagu xilka ku wareejin doona wasiirku si aan xafladda usoo gabagabayno waana mahadsantihi xilli baan kusoo dhaweey wasiir
soona dhaweynayaa wasiirka cusub maxamed mursal saaxiibkay xildhibaanada taliyayaasha marti sharafta iyo ambasadorada dalalka saaxiibadeena ka soo qayb galay munaasabadan intayna loobana hayga raali noqdaan intaanaan khudbaddeeda gelin waxaan doonayaa wasiir ku-xigeenkayga iga raali noqo meesha fadhiya oo runtii shaqo culus qabtay isku xidhka baarlamaanka iyo wasaaraddana aad uga shaqeeyey waa ku mahad celinayna wasiir colaad waxaad moodaa maanta waa la yaro hurdaa marka xoogaa waxaan doonaya idinka yaro qusliyo xoogaa waxaa la yidhi nin baa meel ka khudbadaynay sidan oo kale ah dabadeedna wa da waxaa ka horreeyey dad badan oo hadlayay aakhirkii waxaa soo haray isaga iyo hal nin oo keliya meeshii o dhan barbar nin baa baxayay markuu khudbaddiisii dhameeyey si ugu wanaagsanadna uu jeediyey ayuu ninkii keliya meesha ku haray markuu dhameey u yimi suu salaamay uu aad baad u mahadsan tahay war aniga hay mahad celin buu yihi anigu khudbadda kaa dambaysaan leeyahay intaasaan u joogay marka runtii ku dheeraan maayo sayna saas ugu dhicin dadka kale waxaan doonayaa runtii sababtaan u istaagana waxay ahayd horta maanta dowlad wanaag baa ka muuqata waan u mahad celinaynaa runtii in tiirarkii dowladda baarlamaanka ha noqoto sharci dejinta fulinta ha noqoto in maanta ay wada joogaan markhaati uga yihiin runtii xilwareejinta iyo runtii wada shaqaynta loo baahan yahay annagu intaan u joogna waa intaas waxaan doonayaa inaan marna anoo u hambalyaynaya wasiirka marna anoo og dhibaatada ka horeysa inaan runtii maanta waxaa layna lahaa shinsada ciidankiina waxaan rabnaa ciidanka inaad gaarsiiso runtii ciidankii isaga la shiinsan lahaa inuu noqdo ciidan qaran midaysan diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa runtii u adeega shacabkiisa u noqda gaashaan una khidmeeya markaasaa ciidanka la dugsan karaa runtii oo la daba istaagi karaa oo ma garanaysaa biyaha lala dabageli karaa marka isaga lagu gaban karo marka runtii shaqada ku taalla wasiir ma aha mid adiga talaskaagaba mid fudud ma aha bosition karo bosition maaragtay lais odhan karo maaragtay qofku wuu ku farxaya markuu helama waa leena shaqo culus oo khatar leh laakiin abaalkeedu uu noqon karo runtii in ay soomaaliya lugihii loo baahnaa oo ah ciidan qaran oo laska wada dhexar karo inuu dhismo marka runtii waa meel marka la joogo shaqadeeda haddii si fiican loo qabto ay soomaalidu dhan ay ka faa'iidaysan karto annagu haddii aanu nahay markaa anagu ku hadlaya golaha shacabka magaciisa siiba guddiga difaaca oo runtii ah ama aabbe ama hooyadii kor joogtaynayay runtii difaaca wasaaradda iyo taliskaba annaga waxaa naga go-an wixii ummadda soomaaliyeed dhan u ah inaanu idinkula shaqayno ciidankana u dan ah taliyaha iyo wasiirka iyo annaguba runtii shaqadayadu waxa weeye inaanu adeegno ciidanka la rabo inuu difaaco ummadda soomaaliyeed marka runtii haddaynu taa kulligan xasuusanno marba nin baa jooga meesha anigu joogi maayo wasiirku joogi maayo taliyuhu joogi maayo taliyayaasha joogi maayaan waa in nin kastaaba meeshiisa marka uu ka tago wax la taaban karo runtii ay shacabka soomaaliyeed xasuusan karaan waa in laga tagaa waa inaan ka shaqaynaa runtiisaan qaba anigu hubana guddiga inuu qab- qabo in boqol sano kadib maan ciidankeennu xaggu joogi karaa maanta laga sii wada hadlo haddii taas laysku fahmo oo aan cidna loo danaynin waxaan qabaa anigu runtii shaqadeenna loo egmada waan ka soo baxnay marka waxaan ku leeyahay hambalyo annaga waxaa naga go runtii inaan kula shaqayno adiga iyo taliskaagaba wixii ummadda dan u ahna inaan kulligeen aan aan aan u adeegno runtii waa ku soo dhawaynaynaa insha allah waxaan ku rajaynaynaa inaan kulligeen noqonno dadkii dejin lahaa runtii istiraatiijiyadii ciidamada iyo wasaaradda lagu dhisi lahaa ciidan qaran oo midaysan oo soomaaliyeed oo walaalo ah runtii oo sharafta soomaaliyeed soo celiya taasaan ku kugu ballan qaaday inaan kaala shaqayno waxaana ku leenahay mabruuq ku soo dhawow
mas'alo wal isweydiiye kolmarydi taariikhu muwafaq medical centerna isbitaalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaadaa likli daahiyey madimadi mas'alooda hooba deerta shilaaya mayhureen caafimaadna muwafaq medical centeru masqanta hoo kahayti dhakhaatiir masqan leh mawlaada aqoonka shubin meelka lacdoo ininbana muwafaq medical center iyo imadoha ila fiiri maxdayaasa xaqiiquwa mar hori la ogaadi meeldhaantu way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mashiine casriga ah malyuumaadlanka doorsadaana meeliyo tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaas walba ku mid ahaa ultrasong lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta
haddana fiiriyo dhinig iyo degmada berdaale ee gobolka baay beel kumida beelo degow degmada berdaale ee gobolka baay oo wacad ku mari antiyo umla shaqeeyo doogna golo deegaanka degmada berdaale antiyo kumogyin ilaa maayo laha ku kadarow baaqlan diri madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shariif asnow sheegeedan iyo wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed yoogona ceedeen erati ku saari wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin rooga degmada berdaale sheegayna anti shirkanka azuugna islamar ahaantaasna xaqiyo lahaayaan la duubsi sidaiyo hadalkan dhike kulungeeka kadhii magaalada baydhabo islamar ahaantaasna iyo ku qiibgalen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed walgorod odayaal dhaqameed ugaasyo mise malaaqya hanraab dhallinyaro iyo waliba use kadhiyay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kulunkaas antiuse dareeri waliba lakuka hadlay arrimo fara badan ooyo ku mid yihiin lahaanshaha degmada berdaale ee gobolka baay iyo sida markaasi xajolan duubsi sidaiyo hadalkan dhikan waanuhano ku mida bulshadii geeka kulunkaasi ka hadli sheegayna antiinan dulqaadada doonna arrintaasi baaglan diri madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif dhasnow sheegeedan iyo wasaaradda arrimo gudo maamulkaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geeka saxaafadda un in iska weerni wayba in iska kaweernay awood qiibsiga golaha deegaanka degmada berdaale sidii isin ogdiinba wal bilaaway beelowaan jireed iyo kulanka martaqaana lanka tixgelina deegaanka iyo deganta yaa ka qaybgali waybaa dood la geliyey may haytuuse xuquuqdii beelowaan jileed oo ini deegaankaas deganta yaa calaamatu su-aal la geliyey yeekonu la ogiye beelowaan jileed inta taariikh ee raxweyn meeli deganayti in yeena degante deegaan la kasaw oo lan kasto deegaanka berdaale degan kasaw la kasawna yee deganta yaa yaa su-aal la geli arrintaas eed yeedaan intaabati arrin dulme e ninii dulmiyahay oo una un ogolaadan waana un ogolaada doonno waana dulme e miila ninii kusubi saxaafadun geeka way baan ku weerinay arrintaasaan ku weerinay way ballenaa unu berdaala deegaan akalena deegaanka berdaala waan jel ina ka mid ahaanshaha deegaanka berdaala muqadasu langna ma langna ma farageliyi karo muqadasu waajibu koonfur galbeed wayb waa ahaa maamul ka jara deegaanada koonfur galbeed liska eraawo wayb wahaa wayba wadee maamulkaas may haytis maamul dhisinta wayba wadee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaraddiisa arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ayaa wada hay-adoo kale c r d laraa wedda una ma ogolini mana ogolaadan ini hay-ad ini dawladda koonfur galbeed yo meride hay-adda silifalaas meelina kusuubi ma ogolini maana weelan dawladda koonfur galbeed yaa wasaaradda arrimaha gudaha rasmiga ee deegaanka iyo umuto yaa undhaxoyte cadaalad kusoo bidoy meyle
may waa inta ilaahay uumi maroodin wiin dhuulastin yar miskaan hadarati ilaahay beeray haluulan nabad badan haluul bahaada hoobla dhiba kanaga sheene haddii lanku laangaabaha waran kale ka taajiyo ada tara ibeeya iloog ilki taafiraabti hafadli asarki ninka nagdeng may fadhiya yaalahan kiikini nagay madaxweynaha koonfur galbeed haddii aad unkun dhooras unkun undhoortay taabka adik adi hatitaa taabki dhaabti lahafari asarki dhiroog adika nagasho adi nagdaas dawlada dhaha taabki dhaabti lahafari ninka nagdan wareedenka baya daashta eebo adi mahadle alhamdulilah meeli likeena fadi taabki dhaabti lahafari asarki ninka nagdan hati idan may siin sheegay belid oo habartii onagii لما جران هذا هكذا يقداو ولما كله دي أو بهلو عن جران لان كيري ما يكين شيء بيو بيو بدأ البيو هذا يعني بيو هرجع من بيجنا هي لها تال كيري تبلغ هاتو تالي كيري تالي كيري تبلغ هاتو تالي كيري تبلغ هاتو اللي هي تلاذ أو الله كين ديبي قرصور نمك صور قرصور نمك صور هديت قرصور نمك صور وايت تابي نابتي هفريا كنا قونا قداس وبالله توفيق
samadoomada berdaalaseedaan ahayni markii inuu berdaalaseani berdaala deegaanka berdaala la sheego mayb waa horta maamul goboleed maamulka maamulka meelalka dhisaw deegaan laka dhisee deegaanka marka mayb waa maylka fadeeye xaquuqtii lankasa shalleey deegaanka shalleeyli la sheegay marka inuu meelaseani cadaalad darro oo ba'san oo macnaha tii oo macnaha waqtigii hogaamiye kooxadkii iyo haddii nisfiri waqtigii hogaamiye kooxadkii roonayti yameele yaallay mayka yaallay degmada berdaala tuulooyinka hoos kooyan tuuladunka dhow maylaha qabiilka waanjalle raalle degmada berdaala iyo adabla gurmayn dhis jaraana sagaal kilomitran dhis jaraan nin dhahgadhaqaskinka doogayso sagaal kilomitr oo kale dhex wayta lankigeeda iyo meelka roogkoor meelka arag aan u degina iyo meeli ereeya hay-adihii iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda marka dhibaatooyin badana meelo yaalla ma inku digaane sida hay-adaha samafalka meelo howlgelinta ka haayaan sida dowladda dhexa oo wasaaradda arrimaha gudaha howlgalkan ka hayta wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed si howlgalka meelan ka hayta ma inku digaane ini milas dhibaatooyin iyo macnaha qabalanka awurno soomaaliya ma waa systemkii dowladeeda ka jirta markii hore may hada jirtay kameel gaara hada jirtay ma dii dowladdii systemkii dowladeed galli haddii la xaqshayli buryaw waa cadaalad darro waaye meel macnaha meel oo nabad iyo dowladnimo laka fado ba ah marka mayn sheegane madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha dowladda federaalka hay-adaha shughulka kale wasaaradaha arrimaha gudaha shughulka kale cadaalad daradaas meelna kusuubiyaw langmi deegaanka dega magaashayla tirtiraw marar raala maka ihini ma inku digaane ini meelasii xallan hela holasla rooji lan kasta xawgti leylasi lan erida deegaankan deganaayo meelo walba kala hada kor berkeana walaan doodaan eridaa degana marka ma in sheegane xolasay taway dhibaato ka abuurahaan hayadaha samafalka meelo ruwan wayla ray lan kasta meeli usu macnaa ka dhaqanmow iyo aan heliya lanka hay-addan ka saray dadka deegaankaas degan waay dulmugu wiinintiis lanka dhiboodo lanka hay-addan ka saray waay cabdullaahi xaaji waay kastay macnaha inuu nilo kulmo marka hore loo diidi usumayb waa meeli nabadeen aan kuway in nabad walka abuuro la faday lan kasta xag sheegadaa un usu la hadala hadalku shay qiimay la hadalo la faday marka ma in sheegana dadka adkaana dhegaysadow dadka howlo shagulka kale ma in sheegana intii meelo cadaalad darro lakusuu baxay cadaalad darradaasna marna u qaadadaan haddii simanaang iyo cadaalad jarta soomaaliya soomaaliya iskaata lankasta cagshaylisayaw xornimada soomaaliya weydiyaasi iyo dowladnimada weydiyaasi haddii haddii gee kale bilaawsha la roogo inuun xaqaala la dhumin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
meelere horta meelidaan mari doomi ka dehan meelidaan marina dahama ka dehan libidoome birdaala seedeen hubantiyoo raadiisidaayeen iyo hayni waqti aan warta soomaaliya burburkii maxamed siyaad bara silahan kubahi soomaaliya waliba waa hageeka lanki birigu koodheere baarday war hukuma hal biri lanki koodheere war hukuma waqti hungaami koohadaha ka jarni burbura laha ka jari rafaada laha ka jari wala kubahi alxamdulilah ama geeka dawlad adaalad ahoo aragday ilaahay mahadee caalamka laku agoonsaday dhalateen lahayni haddii anna warkubiye wasaaradda arrimaha gudaha federaalka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed cabdillaahi xaaji xasanoo manuur hay-addan aragday fududaayaha iswada c r d birdaala dulmi ku wadaan birdaala dulmi ku wadaan deegan golaha deegaankaas leeyahay boone golaha qabiila leeyahay siyeed qabiila degaansaneen deegaankiin way baa degana sagaal qabiil deegan deegaanka reer waanjeleed birdaal han ku dhow madii ana arday dhinigan koonfur heji ana arday kumara birdaal ana kumara deegaanku reer waanjeleed deegaankan ku dhow ma jara erigleyi soddon kilomitare jarta gelgeli galba dheer ma hadhow adabi guunra yallara tuulada aragday waanjal lata deegaanka beele reer waanjaleed adabi guunra lare adabi guunrana berdaala dabagasloob sheegeedin hob korna garsaal wala ragaay
walibaana uno beelo reer waanjaleed geekanta dhisukoyte dhismada maamul dhismada degmada berdaala degmada berdaala walib waa dhowr qabiila la kaleeye dulmi iyo dabandaaba lusuubi yo beelo reer waanjal walmakala leeri hagardaamidaasaadaw walib waa walalinka kasi jari dadka leero wayb waa nabaahun gobolka baydegow waliba kun dursanayne dawlada maamul goboleedka koonfur galbeed dawladaysani geed dheeri geed gaabngaan korni maamul goboleeda dhisani federaali liingudu ila la xidmeeyadii federaalkii la haweydi ayaa la heli federaalkii la heli qabiilo kale federaalka kabeen wayba qaadeen waanjale beer reer waanjale weliba sacdun federaalka in la qaadane ka aale walib waa dulmii xagardaamu waaye jidka wadada dheer aawdiinka bahaasa ilaa iyo berdaalka sadaas gacanta bideed aawdiinla meelo jidka gasa dheerka laaba maa ilaa jidka berdaalka baa meelo kale barjoonta ka bilowda ilaa iyo berdaal galanta midgeed waanjala isku leh habartii berdaala ka foofta dhulka kii kayma dhulka war yaabeen ku guridaas harsigii koy jira gureejala meel kale galanganagaaja mula dhulka kii kaylay ku guride berdaala deegaankaana ka lahaa makala beele meel wax hagardaamada ku wadat beelaha gardaami wadate beelaha gardaamada ku wadatay makalaantaana ka lahaa waliba lahaa hay-adaha samafalka fududaayaha hay-ad c r c sabeentatiida ingadar bogola kuweeladaydi la sheegeeya lantumunkonsiga waa korsaxliinkun mayba meelo kala hadafan helinkaa ilinka daray dulmii hagardaami waay maan weelan maan weelo doog una beer reer waan jaleedeena gabarka ma saardaas madininka boodi ma weelan maan weelo doob kontasnada ka dambe degmada berdaal saan raaranaadaas mase weji toos onayto ay ay buu xaqaa way buu la maamule wasaaradda arrimaha gudaha qaranka walay baan sheeganay wasaaradda arrimaha way buu gudaha maamulka koonfur galbeed walay baan leenaa walay buu muslimnimo la maamula walay buu lan haddii marbada aaday walba ma dhibo dawladda horumarinaynaas dawladan hangarba duubtan asaayinan hangarba duubtan maamul yaa yatiim waa mada wasaaradoo meelo roogaan
walaayil ku hadalo fadi wal ku hadalay dhibaatadana bilaadanka isu isdhibe ma ilaahay dhib ma abuurno dhibka may wadeen bilaadanka isu wadeen waayo waa jalaa wal dulmiiday mise wal suweelay mise dhibaatadaasa lahayd hormay arag hase ahaatee lan walba may leeyaha haqa leeya lan walba degaanka meelaka ka tirsinya lanba xaqi usileeya walisla ogyaha ay leysan karnay tan lamaad may waaha dhibaatada laka shaqeeyo haaya inii ummadna laka baabi'iyo maamulkana laka baabi'iyo may la raaye ceebna la hanjiido mustaqbalki ilan wadanka dawlada ka dhisan dawladii dhisanaydi dawlad kale koonfur galbeed yahad ka dhisan mas-uuliyaddii ma iska le koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan dawladda dhexe kolley may baaqa ujeediyaane arrimoogun unta ku socdaan dhibaataduna ku socota una xaqi una lana weydiisaduhayna xaqaanna sinna meenka tabaan may fadaane caalamka iyo dhammaan dawladda federaalka dawladda mayleray koonfur galbeed c r d da oo howlu meeliyana kuwadda xaqa alla idin tusa intii dulmo lawada dawlad lugaasha karoogsaas ma ergo ilamaa laga gaaro dawlad kastaba ini mayleray xaqa walku maamulo ma islaamnimada maylin sheegaysa maduun hadiiba mayleray dulmo la suubiyo lamba haqshay la inkiruhay lan oo qabiilla ta meela deganta qabiilka kale meela deginya inta qabiilaha meela legdayne langna inisu qaado tumo langna isu qaado halba malihidi langna hal la siiya yani wal suurta gal korme aragtiin baahanta reed may baaqan sheegaynaa mayla raay dawladdan koonfur galbeed shariif xasan ini arrimo ugun farageli ya ka codsadaan iyo dawladda dhexe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كساب سنيا قيرة إيو حنون بدن أو بيلا وحقرد شيء إيو إنيرقرد شيء إيو المودين شيء إيو نبدون دي يو كنت طبعا لبعاتوين كا إيو الظلم معنا إيشا بدن كدرير دقمة بردالي دقمة دقمة بردالة سدل وكسنيا كوار قبان أنتنا فير سداس إنتنا دوغن سداس سبا ويدقاسي سقال بيلوت sagaal ka beelood miiladagaas iyo kumideeta beelo waanjileed wayba yacni dowladda koonfur galbeed yani beryahan buu waday ini degmooyinka maamulka dhista maamul dhis maamul dhisowkii degmadii berdaala qabaa'iladii oo macnaha sagaalkii beelood miila degaayeen beelkimada ini maab lanka azun oo shirkaasba lanka azun maamul sameeyowkaas lanka azun beel beelas oo degmadaas degaas deegaanka ha ku jeedin adabla gunraleeraw tuulooyin tumo i dhowreena kaleeta warali iyoonahay walkubadayna macnaha kuleeta lanka azugna maamul dhisawkii oo macnaha yani deegaankii lansuubiyaayo sida la wada ogsanyaa un way ansahiinayhe nidaam naburtumungleeraw oo shuruuca lanku talagali golaha deegaanka degmooyinka tuulooyinka iyo iyo iyo heer gobolka dhisow yani shuruudaas ansahini shuruudaas way ballan ansahiyey ha qof kasta muwaadin oo reer koonfur galbeed ah oo macnaha deegaanka isumadaas ha ku jeeda haddii degmo nagad haddii tuulo nagad inuus xuquuqda islaahi ku helaya lan ansahay shuruucdaasay barlamaankana baas garay way aragahaynaha ini shuruucdii yeedahayti la garab marin dawladda koonfur galbeed kaasatan wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleed koonfur galbeed in dastuurkaas eh, shuruucdaas la ansahayba ku tumati macnaha dowladda federaalkana ayaana la mid yacni wakiilka markaas nairobi shirkaasay wakiilka si aadhidan la mid macnaha ini la dulmi beeldeegaankii degaas laan husna shirkaas lan- shirkiiba lanka azuugna een, haddii beeli ishilqaantay deegaankii badeganta shirki ku qiibgali ilbaabku lunsurin shirku magalaasas leer hay-addii c r b na arrintaas markaati keeta een, wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeedna yani eh, markaati ku eeta tan federaalka oo wasaaradda federaalka yaana macnaha wakiilka badda markaati ku yimana doodeerka baad odayaarka shirki madi galeen isla garaawsidi beelo waan jireen in la dulmi dulmo la kusubi ini odayaalkii marka hore shirkilaanka qeyb gelina la fahmi manaha insheebada qalad ini laku gali Een, kadib awood qiibsigiina la er manaha insheeg badan beelo waan jireen miilimaa ku jirta arrintaas ay koosgarey ay sababi wasaaradda arrimaha gudaha dowlad gobolka koonfur galbeed yaa an sababa mas-uuliyadda meelo dhibaatada manaha beelaas laku sabay mas-uuliyadda yaa qaadaas tan federaalka mas-uuliyadda yaana yaa qaadaas awoodi wasaaradihii oo manaha yani qabaa'ilidii intiniskuweera lankas xaquuq isuley xaqi isuleylasii la fadaay way gacanta langeliyey hay-adda c r d wakiilshi cabdillaahi xaaji xasan omanuur may suubiisuuna cabdillaahi xaaji xasan omanuur ini macnaha usa beelo us hakujeeda gacanta ka saara ee golihii deegaanka labaatan iyo kowdii la eraay beelaas yaana suubida qabaa'ilada meelidegaanga beeliye markaas falaasan walsiida beeliye falaasan manaa yani qadiida manaa insha walba insin ya dhiidi arrintaas wasaaradahaas unahti sheegni heer federaal heer dowlad goboleed wakiilada markaas meelin roogeen raalli ka ahayn way erna way lana manaya dulmo oo geedna haniinka gabana
iri hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani alew setemankun gudaasha iriididhiida i waaki baryoba ee medki aragtidiis waaye eda iskarabay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waayaa idika reebay iniisi sheegen walku hoonya aynoga haka arag arsaririsaaray tooba yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe
dhinaga kale wasaaradda arrimo guduhu maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba ku hadalaya khilaafka beelo ee ka teegan degmada berdaale ee gobolka baay sheegdayna antii weli in hakana shirka dhisowka golo deegaanka degmadaasi xilli maalmooga inkadi dambooye habaayan intiisu baaqadii shirkaasi waana reedland dhiki kureeda oo waad badan oo hakuweeri beelo degow degmadaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya xuseen oo la hadlay idaacadda warsan magaalada baydhabo iyo waliba ku ka hadlay arrimoogaasi oo arrimo kale maya socdaalo wax shir oo hakada ma jiro een, si habsami leh ayuu u socdaa een, een, doorashooyinkii loogu talagalay degmada berdaale een, waa waa socdaa hadda ergada waxay ku jiraan training oo saddex maalin ah een, kadibna saddexdaas maalin markay dhamaatana waxaa la gudagela doorashadii waayahay ee waxaa la aaminsan yahay in beelaha qaar ay shirka ka baxeen ee maxaad ka samayseen
Een, wax shir ka baxa ma jiro been shir ka baxdana ma jiro waxaas waa barbaganda iyo iyo kuturkateen waaye een, waa joogaan beelaha deganta een, degmada berdaale kulligood way soo xaadireen shirkana waa joogaan haddana waxaa u socdo tababar ah u socdo tababarkaas markuu dhamaadana waxay gelayaan sidii loo dhi- oo konsolkii loo loo dhisi lahaa iyo doorashadii ay ay gelayaan insha allah maanta magaalada baydhabo waxaa ka dhacay ee kulan looga aransanayo arrintaasi oo beel ka mid ah beelaha dega degmada berdaale ay uga hadlayeen ee kulamadaasi ee ma la socotaan haddii aad la socotaan maxaad ka qaban doontaan
kulan ka dhacay baydhabo anaga waxaan kala socono ma jiro laakiin een, degmada berdaale hadda joognaa degmada berdaalena beelaha degmada berdaale degan kulligood waa loo qaybiyey een, kow iyo labaatanka xubin oo oo- oo konsolka wax oo hadda dood ka taagan ma jiro wax waraaqa dacwad iyo waxaas noo soo gudbiyeen ilaa iyo hadda ma arkin een, si habsami leh ay socotaa wax dhib oo ka taagan ma jiro waan gartay marka ee arrintan maadaama ay aada u adag tahay oo ay isweydiinayaan shacabka magaalada baydhabo marba eh, qof eh, warbaahinta soo beegsada oo warfidyeenka la hadlo oo warba- eh, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo tan eh, maamulka koonfur galbeed oo aad wasiirka ka tahayna ay sheegaan in aanu jirin wax cabashaa loo soo gudbiyey markastoo isma khilaafsanaa labada hadal marna haddii shacabkii ay warbaahintii la soo xiriiraan wasaaraddii ay sidaa sheegayso keesaha ah wasiir bardaale iyo baydhabo wax iskama jirin laba degmo waaye een, baydhabona degmo waaye een, een, bardaalena degmo waaye wax hadda wax laga dhisaayana bardaale waa shacabka degan bardaalena way ku kalsoon yihiin wax loo dhiso wax oo oo sha- oo shacab oo bardaale jooga oo wax tabanayana ma jiro si fiican ay u qaybsadeen waxooda hadda traininna u socdo kadibna markii uu dhamaadana waxooda waa waa qaybsanayaan waa konsolkiina waa lasoo dhisaa kadibna gudoomiyaa la dooranaa waana ku qanacsan yihiin in wax loo dhiso reer baydhabona een, baydhabo maaha meeshaan bardaale waaye baydhabo iyagana waa- waa waa loo dhisi doonaa iyagana howsheedu waa mar dhowaa la geli doonaa laakiin wax ka jira malaha dad propaganda iyo waxaas faafiyana waa meel walba iska jira adduunka maho odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta een, een, beelaha ay kasoo jeedaan iyo beelihii deganaay een, een, degmadan bardaale kulligooda waa lala tashtay wax hadda een, eh, hal bilaa meeshaan joognaa intaasna waxaan u joognaa waxa waaye een, tabasho kale inaysan soo yeerin marka si fiican aan go-aan ugu gaarnay taasna waa waa waa waa la qabanaa insha allah Een, degmada xudur waa tijaabay aheyd waana lasoo dhisay een, waana lagu guulaystay inkasta oo caqabado badan ay ay- ay jireen laakiin hadda waa soo dhammaatay bardaale taas waa ka fududahay een, degmada bardaalena een, hadda waa waa waa la dhisay waxoodana ee, insha allah aadaan ugu shaqaynaynaa degmada bardaalena tii xudur iyo- iyo bardaale markii la barbar dhigana tii xudura ah, macnaha aad u adkeed Een, sababta keentana waxa waa inay adkaatana waa markaas bilow aheyd hadda experience badanaa ka qaadana xudur marka tii bardaale insha allah aad ay u fududaa doontaa
arwo by star eelmadara intii roogdana markaato aanu isgooshen eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nur badana arwaya ugaasiona arwo by staro arwo kacajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kaleeba aynolanka daarna iditiya hooba adarogsta cumaani abudabay war adarogdila iska aalata carwa baistaaru lambu uli aanshago usiday ardi aanshago aroosay oona biiko gooyey hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaasa anku adeeg walaal arwo by star
waa hagaag dhegaystayaal waliba sideedna qodobkiin dambe ee barnaamijka kulanka warsan maalinta naafada mise tiigaala adduunyada oo geeka la gobobday magaalada baydhabo xarunta gobolka baay sideeda bilo December geeka oo kale caalamka waliba dabaal degaya maalinta naafada mise tiigaala adduunka munaasabada la kuxusaayi waliba geeka la gobobday magaalada baydhabo xarunta gobolka baay walina ku qiib galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya liibaan sheekh shuceb oo ku mid ah mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo xubno ku dareeriyey dadka tiigaale ya ku hadlay munaasabadaasi yoogona jijeexi mise eedan cabri baaxid iyo iyo sida lanfadawanti dadkaasi lan gargaara maryo arimoogasisin isla jareen ku hadlaayeen waliba hadalladee ku mid ahay
meeshaas soo taga fudaane xafladda inta geedkanka goyna in oo meelahay isbulwaadajino oo meelahay in dadka anshaagna iyo jarta dad naafe isogeysiino sidii meelahay leela shaqay badi dadka naafade liinkuwa qoo badi liin caawi bad galanaysi badi aan geedka mayba ka beegantaa maalintii liin hastay in liin qobada xusuusiyo goonan eh maalahayona xasuusoo liin qobada aan meelo baday naafada may u aha muhiimadda dadka may lalaayay naafa kooyaasa laakiin muhiimadda dadka la siiyaaw dhanka gargaarka dhanka nooleynta dhanka la shaqeeyo biniaadamnimadiyo may u aha dadka ooleynka tala galay in galan la siiyey oo la caawiyo wilankakiisu naafay inoo belayi lamu gaamiyi barmale oo lanka may lalaayay in lagu seelo lamalana kadaralaay markadas meelan haddii uuse may lalaay lagu laangay bayna yana khatarteelata adag aragtee waynu rooga hataa barmarka bulshaheedii olaadi wadayaan dadkan in la caawiyo oo galan la siima enkoynay geedka wasaaradka gargaarka iyo meelahay maareynta masiibooyinka barnaamijkan yahaya taabageliid anoo agaasimaha wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka yaa meelahay barnaamijkan ha taabageliyeen oo sidii howlgalka qobsan fadi dadaal dheeran galeen mayna caawiyeyna lalahay hay-ado qaar oo kasugu magaalada baydhabo qaar kamid aan caawiyan barnaamijka mayo ahaa sanadkiiba halmar adhiye may habboonaatay oo may ladhahay saliidka koreydhada dowladdan may ladhahay julaay la dhisi waktigii cudurka ma haynin makudeerna may badaanay in layan suubiye fan layan suubiye hablada layan suubiye heesada lagu suubiye sidartii lakabudaarajiyo may ladhahay laha kasaara geedka may ladhahay maalintii farxadiyo hayfiyo laha kasaara laakiin taas kucudur daawadaana may waa waktigii oo nijaabadi iyo wasi- wasaaradii oo magacaabistii hakatoosi wasiirkii wasiir ku-xigeenka iyo macalagaasimaha waliyo oo kutamboy julaay kutamboy hakatooseen iyada ku cudur daawadaana oo namdiina geedka may ladhahay in ligeedka limaxshir weeyo heese liinsuubiyo liingabiyo fanaaniinta kuxib kalaano dhinacyo badan kuxib kalaan saas inta hadda ween doonye way kuma way kuma qomeelo kalana markan xafladii ninfuranta mayna daadiyin doone may wadi dooneen xaflad oo toos toos aan waday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka may hakada waayay markan sheekh mukhtaar oo eh madaxa naafada koonfur galbeed usubadayna kuya korgoysanayn faahaya dhanka naafada hadoogsanada
ما ينتهي إن شاء الله بمعنى دورية وزارة بكاركة عليك تسويتها ما يقدر إن شاء الله ربنا إن شاء الله نسمع عليه وزراعة نمينها وزيد وزارتها وزيد كلية أجازنا نقول إن شاء الله ما يقدر إن شاء الله عليه وزيرها إبرامها همينك بهوية نافرة كوفر قلبين إن شاء الله أنت كل وليالك إن شاء الله أنت يوئك إنت نيشنك إلى ذا سنفلك لما تينا مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ما يفرق وطولنا ما يراني دايلوك نافر ما يقرأي كل إلاكي كسوة كسية لكن كسانا نيشيغاني unatakiwa walamuguruwaniyey group lugaasoo gaban i group lugaasoo gab sharaga naafaka tirna sharagsaasandhike markuu horta saas ogaada haw dadka lugaaja gaba huustaan may badaana naafada huustaan shaqo habi biyaasan lugaaja gabsiidaan ininkan lama naafada tuushaan oo wal kasta oo bulshada begiba jiraysa may badaana naafada tuushaan horta sii kurajayaan koley haddii fadhiidi haddii fadhinaba iyanan maadaliye may kalan maadaliye iyadilera wow division World Vision officekii hogaankiyaala oo run ahaantii aad kaalin biliirin naafada barnaamijyada ku qiib qaadatay laba boqol iyo sabti toddoba oo ku dhawaana baaskiilaha naafada anshaantii mar hore la geeliy mar dhaxta la geeliy hadda la qiibay oo weli miila garab suunta iniya mashaariic badan iyo lagu wato ayaa koleyga insha allah yaana mahadceliye insha allah koley eedaha un-nkana ama hadaliyey naftiyo may badaane maadaama kuwankii eedo iyo eyin ini insha allah wasaaradda hala riidaan naafada hala riidaan walaneemahooda naafada may baa hasibasin sheegan santar male may baahan yihiin santar in naafada koonfur gabeelle soogii santarkaas oo la fadaw in naafada laga leeyihi laga tababara mucaskar nagata haddii nagadaas qiibto naafada caadiga ah kuwa bareeliska ah hendhooliyaalka dugsiga dhooliyaalka dhaloolyaalka kulli lisuubiyo falaana maadaama santarkaa la galnaa naafada maybua beelaha katooso jaama leh mayba lakas meyle inta degati inta lasiinka kuwe inta wadlasiin kufre baran badanoo warbarasho suubi falawa hanin kuwe hanilaahayire marku mayleyina inta warasiinka suubiyaan waagaa dhugusidayaalka qiimooyo gadirinta qodobkaasi waliba aan damboy barnaamijkii kulanka warsan oo uu ku siinla dareeriyay waan hansiinsaari anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala inaga farsamada waliba galan wiigiisii ay saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k tangiinti barnaamijkan barnaamijkay dambe una reedun ku kulmaana bahwiinta warsan oo isku duuban oo sinku ku tabaasadiyo nabadgelyo idi barnaamijkaanan dhugunsan waliba reedninku hel korana barti internetkuun kalena warsan radio com